haweenka ku nool degmada dooble ee gobolka jubbada hoose ayaa codsaday in loo kordhiyo xarumaha lagu barto farsamada gacanta si ay u helaan xirfado shaqo oo ay noloshooda ku maareeyaan haweenkan waxay muujinayaan dadaal weyn oo ay ku doonayaan inay ka qayb qaataan horumarka bulshada iyagoo si gaar ah u daneynaya barashada xirfado sida tolidda dharka cilaansaarka iyo karinta dharka qaar ka mid a haweenka ku nool degmada dooble oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in loo kordhiyo xarumaha lagu barto farsamada gacanta maal magaceyga waa mari axmed cabdi waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool magaalada dhobley waxaan ku dhahay farsamada gacanta waa wax aad u wanaagsan in noola furo meelo farsamada gacanta lagu barto sida harqaamada iyo waxyaabaha kale gacanta ilaa mariska waxaan ku dhahay dharka oo maxaa la kariyo tarashka la saaro waxaas inta in la bara aad bay u wanaagsan tahay oo goobo badan noola furo aan si aan aan nolosheenna aan kor ugu qaadno waxaan ku dhahay aan gabdhaha wax uu iclaan ku marino aan dharka tolno waan u baahnaan in la badiyo farsamooyinka gacanta goobaha laga helo waxaa fiicnaan lahayd in la badiyo goobaha maxaan ku dhahay farsamooyinka gacanta si maxaan ku dhahay dadka dhan ay ay u helaan fursad ay ku shaqaystaan ama ay ku bartaan farsamooyinka gacanta magacayga waxaa la dhahaa xaliime cabdikaahin aan ku noolahay dadweynaha ku nool dhoobley gaar ahaan haweenka hoyooyinka ah farsamooyinka gacanta kuwa maxaa la dhahay hidiya dhaqanka tola kuwa sharqaanka tola goob walba oo waxbarasho inay saarto xooga goobaha farsamada gacanta inay waxbarashadu muhiim tahay lafdhabarta dunida ay tahay in wax la barto aqoon la-aan waa iftiin la-aan farsamo gacanta haday tahay wax walba inay ka bartaan goob in loo furo ayaan ka codsanaynaa